muddo badan baanu wada joognay iskuolka aan wax wada baranaynay muddo saddex sanadood sanadkan ka horreeyay marka laga jaro waktigaa kabacdina wuxuu dee dabcan ahaa uu soo galay iskuullada hoose ee gebile iyo maxaa ahaytoy meesha la yidhahdo cadaadli iyadana uu dugsiga dhexe ka dhigtay markii dambeeto secondariga dhameeyena xamar buu tegay meeshii xalane ayuu galay ama bootigoo la oran jiray dabadeedna waxaa loo qaatay wasaaradda warfaafinta halkaasi oo uu markii hore ka bilaabay xagga wakaalada warka ee sona ee radio muqdisho ku tiilay iyo idaacaddaba oo wararka iyo faallooyinka iyo arrimahaasi uu qori jiray marka yoonis ilaa muddadaasi ayaanu soo wada shaqaynaynay markii dambena oo muqdisho ka dambeysana waxaanu isugu nimi xagga b b c da waanu ka wada shaqaynaynay yonis muddooyinkii ugu dambeeyana laanta b b c da iskala shaqaynayseen waxaad noogu warataa bal shaksiyadda yonis allah u naxariistee wuxuu ahaa nin aada dabeecad wanaagsan runtii oo akhlaaq wanaagsan nin codkiisu gaaban yahay oo aan cod dheerayn nin shaqadiisa aada iyo aada ugu fiican ayuu ahaa oo shaqadiisa ku wanaagsan waxaad ka garanaysaa waktigaasi faallooyinka uu qori jiray radio muqdisho iyo markii uu joogay wakaalada wararka ee soonada markii dambe b b c da tagayna runtii de waa ragga ugu cadcad ugu firfircoon maxay ahay toy ka shaqada xagga shaqada hawshaasi ka wada ilaa muddadaasi ayuu joogay oo ka shaqaynayay muddo dee adigu ilaa soddon sanadood ah ayuu ka shaqaynayay b b c da anagu waxaanu isugu nimid sanadii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashankii sagaal iyo sideetankii ama sideetan iyo sagaalkii ayaanu markaan b b c da anigu bilaabay buu isla markaa joogay isagoo isagu saddex iyo sideetankii shaqada soo bilaabay laba jeero min saddex sanadoodaa la siiyey marka markaan imi ayay ka dhammaanaysay markaasi ayuu markaa alleba qadarkeed leeyahay waktiyo nasashaa qaatay dabeedna uu kusoo noqday shaqada b b c da
waa gartay intaad ka warqabto london oo ku geeriyooday wax xanuuna oo hayay ama xaaladiisa oo aad ka warhayso ma jirtaa saciidow ha xanuunkiisu ma ahayn mid muddo gaaban abaa kus wakti badan dhow kusoo booday muddo ayuu xanuunsanayey oo waxaa hayay beerku ka xanuunsanayay haddii alaba qadarkeed leeyahay waxaan xusuustaa dhowr jeer laba saddex jeer wuu galay dhakhtarka intii uu b b c daba joogay ayuu xanuunsaday oo dhakhtarka la dhigay muddadaas markaa dabadeed uu ka yimi oo markii uu b b c da kasoo tegay oo howlgab soo noqday ayuu yimi maxaa haytoy hargeysa halka kanna wuxuu ka shaqaynayay beer uu leeyahay ayuu ka shaqaysan jiray oo halkaasoo carabsiyo ku taalla islamarkaana wuxuu ka ahaa wasaaradda warfaafinta ee somaliland wuxuu ka ahaa la taliye uu ahaa wasiirka warfaafinta marka halkan uu joogay maalin dhaweyto muddo bila ayuu sii maqnaa xanuunka laba jeer buu halkana dhakhtarka gala dhigay markii dambena waxaa lagula taliyey in uu baxo oo noqdo oo tago london halkaasoo reerkiisa labaad koobaad ay degan yihiin dabeedna halkii baa lagu daweynayey oo dhakhtar buu yiloo la siinayey maxaa toy hawl daryeel caafimaad yonis imisa caruura ama xaasa ayuu ka tegay siciidow
gabadhii hore uu markii hore guursaday waxay degan tahay caasho magaalada taa london welina way joogtaa halkaasay joogtaa iyada iyo afar caruura intaan ogahay gabarh kale oo mar dambe guursaday baa joogta iyaduna magaaladan hargeysa oo halkan degan iyaduna waxaan filayaa inay saddexaas waxaan umanayaa toddoba iyo sideed baan u kala garanayn runtii hadda laakiin caruurtu waa intaa halka kan markaa laba xaas ayuu marxuumku allah u naxariistee u lahaa
ugu dambayntii siciidow maxaad is leedahay yonis waa lagu xasuusan doonaa taariikhda wax badan baa lagu xusuusanayaa oo wuxuu muddadii dabayaaqadii kun iyo sagaal boqolkii iyo sagaashanaadkii ilaa labadii kun iyo siyaado wuxuu ka shaqaynayay qaybta b b c trust la yidhaahdo oo uu ka bixinayay tababaro fara badan tababaradaasi oo lagu qabanayay meel walba oo magaranaysaa ay soomaali joogto lagu qabanayay min muqdisho ilaa maxay ahay toy marka waxaa lagu qabtay kismaayo waxaa lagu qabtay gaalkacyo ee garoowe waxaa lagu qabtay halkan iyo xaggan somalilan oo lagu qabtay hargeysa marka meelo badan arday fara badan ayuu waxbaray oo xagga saxaafadda ah isagoo qaybtaada sanadihii dambe ka shaqaynayay oo tababaradaasi bixinayay arday badan buu wax soo baray ma huba adiga qudhaado inaad ka mid tahay laakiin way badnaayeen runtii intaan xusuusnahay wilal iyo gabdhaba marka taasi waa mid weyn oo runtii aan maxaa tay ay dad badni ku xusuusan doonaan xagga tababaridda b b c-du ayna bixinaysay kharajyada ku baxaaya isla markaa waxaa lagu xusuusanaya waxyaabo badan oo qabtay ha ahaato dhinaca b b c-da ha ahaato dhinaca radio muqdisho iyo soona iyo markuu ka shaqaynayay qaybo badan oo xagga radio muqdisho ayuu madax ka noqday markii dambeeto oo xaggan b b c-da uu joogayna mar baanu wada qaadanay hawsha shaqada soo saare sare marka anuu ka tegay isaguna hadda mar ilaa markuu ka tegayana soo saare sare ayuu ka ahaa marka wax badan baa lagu xusuusaayo waxqabada oo xagga saxaafadda horumarinteeda ah iyo dadaalkii faraha badnaa nin aada u maskax fiican oo hawsha loo dirana kasoo baxa ayuu ahaa runtii waxa aan ahayna dadka sigsaaga badane shaqadiisana ku fiican ayuu ahaa marka hawlahaasi iyo dabeecad wanaagiisii iyo akhlaaqdiisii iyo family man isagoo ahayo nin xagga qoyska iyo had iyo jeer caruurtiisa iyo ka warhaya ahaa waxaasoo dhan baa lagu xusuusanaya insha allah